wacana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan waa mar kale iyo barnaamijka barnaamijka magaci ibraahimo hambalyada iyo
hadda rasuugaya xusuus xumadii baa igu soo soo gashaan malaynaya salaamaad Iyo Waa barnaamij- heesaha.
waa barnaamijka ambalyada iyo heesaha waa tahay warqadda ugu horeysa ibraahino markii baan daf soo idhaahda ikaadi warqadda ugu horeysa toddobaadkan waxa ay ka timid aabbe cali kaahiye faarax iyo hooye xaawo sheekh yuusuf iyo nuur cali kaahiye xaaskiisa iyo caruurtiisa daahir cali kaahiye xaaskiisa iyo caruurtiisa cumar cali kaahiye xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed cali kaahiye xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdi cali kaahiye xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed cali kaahiye xaaskiisa iyo caruurtiisa xaliimo cali kaahiye saygeeda iyo caruurteeda warsan cali kaahiye saygeeda iyo caruurteeda deeqo cali kaahiye iyo saygeeda shaafici cabdi rooble iyo xaaskiisa iyo shamso cabdi rooble saygeeda iyo caruurteeda iyo ugu dambeyntii faadimo cabdi rooble saygeeda iyo caruurteeda iyo ayaan cabdi rooble iyo caruurteeda dhammaan dadkani waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan baa la yidhi aabe cali siciid cabdi rooble iyo hooyo xabiibo cali kaahiye oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho lix iyo labaatankii bishii abriil aynu soo dhaafnay ducadu waxaa la yidhi waa xaggiina waa tahay waxaan leenahay ha soo barbaaro ha noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamin warqad xigta ibraahino caasha dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo qamar cabdulaahi maxamed iyo xamdanuura cumar xuseen iyo ubax cumar xuseen iyo igraan cumar xuseen maxamed cumar xuseen mustafa cumar xuseen hodan cumar xuseen iyo hoodo cumar xuseen iyo xamse cumar xuseen iyo guuleed cumar xuseen dhammaan dadkaasi waxay hambalyo meher jecel yihiin inay u diraan cabdiraxmaan cumar xuseen iyo marwadiisa samiire maxamuud cabdulaahi oo meherkood uu ka dhacay magaalada hargeysa waxayna leeyihiin noqda labadii isku waara aamiin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadanna waa warqad tahaniyada waxaana ay ka timid waalidiinta kale ah baa la yidhi hooyo suleekho musamil maxamed iyo hooyo faadimo xuseen enow adeer ibraahim xasan axmed adeer cabdinuur maxamed bashiir adeer cumar xasan axmed abti cabdirasaaq sheekh axmed iyo eedo quraysho xasan axmed iyo sidoo kale walaalaha kale ah baa la yidhi maxamed siciid maxamed iyo cabdulqaadir siciid maxamed iyo yaxye siciid maxamed waa dhammaan ilmo siciid maxamed awey siciid maxamed yuusuf ibraahim xasan siciido ibraahim xasan raaxo ibraahim xasan xaliimo ibraahim xasan iyo muna siciid maxamed iyo safiye siciid maxamed iyo xaliimo siciid maxamed iyo ugu dambeyntii baa la yidhi cabdiqani cabdiraxmaan xaaji iyo caaisha cabdiraxmaan xaaji dhammaantood waxay tahaniyad aroos halkan uga dirayaan arooska axmed siciid maxamed iyo aroosada xaawaluul axmed xasan oo arooskoodu ka dhacay degmada buur hakaba ee gobolka baay taariikhdu markay ahayd shanta bishan may sanadka laba kun afar iyo tobanka waad mahadsantiin baa layidhi hadday noo dhowdahay hakaba banaasha ee buurta oo ka taalla waan u saari lahay laakiin toddobaadyada soo socda ayay Ah, barnaamijka badanteen ku ahay.
dhegaysan doonaan haasaatee arooskooda waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo kii waara ee wanaagsanaaada ubad khayr qaban lagu kala helo caasho iyo dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa heesta ugu horreysa Waa- cumar dhuulayasiisa heese badan baad ka taqaanaan u malaynaya aad iyo aad heestani dadka dhegooda kuma badna maanta ayaan jecelnahay inaan halkan uga cayaaro dooqaa la yaab lehe ina yahay daraadda dadba soo umaa nicin diihaalka caashaqa derisow lamaa noqon daawoy aniga yaabaya waxaan ahay nin daalan waaw waxaad leedahay heestan caashoy xitaa dhegaystayaasha iska badaayay adiga ag fadhiya xataa waa hees kugu cusub dhegihiinna waa ku cusub tahay waa taa balaan balaan wada dhegaysanno anigii dhegaystayaashaba
duregiso iguma fidin sogarishad laabtiyo daqadweyn kalama bixin daqadweyn kalama duregiso iguma fidin sogarishad laabtiyo daqadweyn kalama bixin daqadweyn kalama bixin dhaxaliyo dhibaatiyo waxu daraan naftaydiyo sow doogiguma noqo dhaxaliyo dhibaatiyo waxu daraan naftaydiyo sow doogiguma noqo dawe anigu yaabay waxaan ahay nin daalan liitoodayoobay soo iilaan ku daawado markan dani in dawe anigu wuu yaabay waxaan ahay nin daalan liitoodayoobay sowinaan ku daawado marka dambe imayba
salaam codkii fanaanka cumar dhuule cale hadda cashoy heesta waa aragtay heesta ibraahimna waan dhegaystay horta waa sidaad sheegtay heesta aniga igu cusubta hore uma maqal inkastoo aan islahaa heesaha inta badan waa kuwa dhegtaada kusoo dhacay ama aad si ula kaca u dhegaysan jirta lakiin heestan waa hees igu cusub marka ma aqaano dhegaystayaasha na dhegaysanaya inay hore u maqleen in kale laakiin kolley dabcan qaar badan oo ka mid inay maqleen way dhici kartaa qaar kalena aanay weli maqal way dhici kartaa sideed oo laakiin waxaad leedahay dihaalka caashiqa cid walba dirsul noqotay
intii uu soo maray waa tahay intaas intaasi aanu ku dhaafna ibraahin oo mararka qaar hoosta laysuguma dhigay waa tahay warqadana markaan soo qabanayo waxaa ku qoran toban qof baa ku qoran toddoba ka mida waa wada wariyaal waa tahay wariyaha ugu horeeya waa maxamed shariif siciid geedi waxau ku dheeryahay waxau ku magac dheeryahay baxnaaniye cabdiraxmaan cabdilaahi maxamed baa ku jira isna wuxuu ku magac dheeryahay kanaafa iyo cabdifataax xasan maxamuud fantastic xasan cali cusmaan stila maxamuud axmed cali xaaji maxamed cabdilaahi cilmi m c c buu ku dheeryahay marka magacan waxaa loo soo koobay waa maxamedkii ma baa laga soo qaaday cabdilaahi ca baa laga soo qaaday cilmina ca baa laga soo qaaday waa m c c ibraano magacayga mararka qaar marka lasoo gaabiyo siduu u qormaa mataqaanaa hayo hadda bal ku dhawaaq caashe ibraahim aadan soo gaabi e i e ma aashaa la yihahdaa mise caashaa la yihahdaa aniga
kolley e waan u qori lahaa aniga waxaan u garta inaad caada ka gaabsanayso waa tahay waa tahay maxamed cabdilaahi cilmi m c c iyo cabdirasaaq cali cilmi sabraaye iyo sidoo kale maxamed cabdilaahi gaadacob uu ku magac dheer yahay iyo cabdiraxmaan maxamed maxamuud gurey dhammaan saxafiyiintan kor ku xusan baa la yidhi aan soo akhriyey iyo ururka baa layidhi tababarka saxaafadda ee s o y g t a marka waa soy g t se loo akhriya magacyadan sida soomaaliga kolley ma aha marka waa s o y g t a waxa ay tahniyad u dirayaan baa layidhi fartuun cali cilmi iyo saygeeda oo ay gabadhi ugu dhalatay baa layidhi magaaladay ku dhalatay hadde gabadhii iyo meeshii ay ku dhalatay lama soo sheegaan se ahaatee waxaan leenahay asxaabtan tahniyadda u diraysa fartuun cali cilmi iyo saygeeda oo gabadhaasi u dhalatay ha soo barbaarto oo ha noqoto ti iyaga marka ugu horreysa anfacda dadkeeda dalkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin waa tahay caasha dhabbaalkanna waa hambali wuxuu naga soo gaaray hooyo muraayo cusmaan odowaa iyo hooyo maryan janna gale iyo waxay yidhaahdeen hooyo dhuux cusmaan odowaa iyo hooyo jamaad cusmaan odowaa iyo hooyo dahabo cusmaan odowaa iyo waxay yidhaahdeen aabe saciid maxamed iyo cabdikaafi cusmaan odowaa iyo anfac xirsi odowaa iyo cabdinaasir daahir odowaa iyo cumar xirsi odowaa iyo maxamed cali odowaa iyo cabdirasaaq maxamed salaad iyo bashiir cabdulaahi cusmaan iyo xasan kaafi cabdiraxmaan axmed iyo axmed sheekh cabdi iyo waxay yidhahdeen yahya maxamed cabdulle iyo axmed cabdi salaam iyo waxay yidhahdeen xasan xirsi odowa dhammaan dadkaasina waxay joogaan maraykanka soomaaliya iyo koonfur africa waxayna hambalyo u dirayaan xasan muuse ciise iyo leylo siciid maxamed oo gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaasina waxaa loo bixiyey sihaam xasan muuse waxaanay leeyihiin allah ka dhigatiisoo barbaarta aamiin aniguna amiin ayaan raacinaya ibraahim oo warqadan asxaab kooban baa ku qoran lix iyo toban magaca ku qoran hase ahaatee markaad fiiriso warqadan waqtiga la geliyay waxaad moodaa inay aad uga badan tahay magacyaeda ku jira aad baa loo soo xardhay xitaa ilmihii yaraa ee tahaniyadda loo diraayay oo markaa dhashay ayaa xataa lagu soo sawiray marka warqada aad baa loogu soo fariiraystay waxaanay ka timid najmo mise waa nagwo siday u qoran tahay waa nagwo markaa sidee u akrin lahayd magacaan ma sidiisuu magac ku yahay mise xarfaha qaar baa isdhaafay ibraahim waa nagwo siday u qoran tahay waa nagwo bay u qoran tahay nagwo nagwo baanu akhrinaynaa waa tahay nagwo barkhad leh warsame iyo seegeeda iyo fatxi xirsi cali iyo seegeeda xaliimo cabdikariin xirsi iyo seegeeda ifraax rashiid xaaji iyo hooyo qamar maxamed saalax iyo najiib barkhadle warsame iyo xaaskiisa madiine maxamuud maxamed iyo seegeeda iyo ciyaalkeeda baa la yidhi iyo faadumo maxamed cabdilaahi iyo seegeeda iyo caruurteeda tana loo soo qoray najmo najiib barkhadle warsame iyo sidoo kale aamine axmed maxamed ladan iyo yurub cali nuur iyo faadimo cabdilaahi muumin iyo farxiyo ibraahim muuse iyo safiyo siglan waa layidhi safiyo siglan iyo farax cabdi abakor iyo seegeeda ayaan axmed jaamac iyo caruurteeda dhammaan dadkani waxay joogaan baa layidhi dalka dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan maxamed xasan ibraahim iyo hooyo ayaan maxamed ismaaciil oo wiil ugu dhashay waddanka mozambiq gaar ahaan baa la yidhi caasimada nambola taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishii abril hadda uun sii dhammaatay wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen safwaan maxamed ibraahim waxaan leenahay bay yidhahdeen allah ka dhigo kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisa anfaca aamiin caasho heesta xigta noo soo qabo waa tahay heesta haddaan soo qabto waa cod aan beryahan dhigaha dhegeystayaal badan ibraahim oo kusoo dhicin inaad adigu dhegeysto waa macquul codka macaan ee fanaanada binti cumar gacal iyo heestii haddaan bogsadoon ka raysto waa tii ay bedeshay balaayo waxa iga raacdadii allailebagay u bedeshay barwaaqa waxa iga raacda waa tahay binti cumar gacal aad bay umahadsan tahay xilli wanaagsan bay ku beegtay ereygaasi inay bedesho waa tahay intaasi balaan ku dhaafnay ibrahin oo bal heese kalena waa soo wadnaay dhinac waraaqaha mar kale baltaad hayso dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caaqil halac colaad iyo adeer meegaag ow xuseen iyo xamse ciise cabdi iyo dhammaan reer maxamed cabdulaahi mahdi iyo dhammaanba reer salaymaan amiin waxaana ay jecel yihiin in ay tahniya dhammaantoodba hawada u marayaan cabdiraxmaan cumar xuseen iyo marwadiisa samiira maxamuud cabdulaahi oo waxa ay yidhaahdeen meerkood uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin noqda kuwa isku waara aamin ayaan anaguna leenahay warqadanah oo waraaq tahaniyad ibraahino waxa ay ka timid hooyo barni maxamuud aadan iyo hooyo xaali haybe iyo hooyo khadiijo cismaan iyo kowthar cabdi maxamed iyo xaliimo xasan ismaaciil dhimbil baa la yidhi iyo luul qaybdiid faarax iyo aamine xasan cabdi iyo cabdinaasir khadar maxamed maxamed khadar maxamed cabdilqaadir khadar maxamed iyo jaamac khadar maxamed caasha cali xasan deeqa cali xasan hibaaq cabdiraxmaan cali iyo ayaan cabdiraxmaan cali iyo cabdirashiid cali xasan iyo maxamed cali xasan iyo faadumo baa la yidhi cali xasan iyo dayib xaaji cabdi caateeye dhammaan dadkana waxay kaloo joogaan baa layidhi waddamada maraykanka ingiriiska sacuudi arabiya etoobiya iyo soomaaliya waxaanay tahniyad u dirayaan lamaanaha isdoortay baa layidhi nicimo cabdi maxamed iyo saygeeda axmed aadan abshir oo meherkoodu ka dhacay magaalada buuhoodle taarikhdu markay ahayd kowda bishan may sanadka laba kun afar iyo tobanka waxaan leenahay bay idhahdeen guurkiina guur khayr gurigiinu guri nagey guulow ka yeel fadlan waxay leeyihiin waxaan idinka codsanaynaa inaad noo soo daysaan heesta heshiis guur ee uu ku coday bay yidhahdeen fanaanka fu'aad cumar cabdi ibraahim bal wax ka dheh heestaasi idinma haynaa si yeeshee heese kale ayaan idinkugu bedelaynaa waa tahay warqadaad haysana waxay naga soo gaartay caasho aabe xariir cabdi cigaal iyo aabe cabdisamed aadan iyo waxay yidhahdeen hooyo haweeye cabdulahi ismaaciil iyo hooyo xaawa jaamac maxamuud iyo mubaarak xariir cabdi iyo ismaaciil xuseen farjar waa wariyahana v o a magaalada hargeysa iyo waxay yidhahdeen maxamuud xuseen farjar iyo maxamed xuseen farjar iyo mukhtaar xuseen maxamed cadib iyo waxay yidhaahdeen qadar maxamuud cumar iyo cabdifataax maxamuud cali iyo maxamuud nuur odowaa jibriil jaamac ismaaciil iyo aadan yuusuf kaahin iyo waxa ay yidhaahdeen injineer xamse muuse saalax iyo injineer saciid cabdi xuseen cawko magacdheer doctor shiino doctor yaasiin carab doctor axmed saciid iyo doctor nureyn iyo doctor akbar iyo doctor towfiiq iyo doctor cusmaan diiriye iyo doctor maxamed axmed faarax iyo doctor mustafe cabdi xasan iyo waxay yidhahdeen doctor xamsa cali xuseen iyo doctor xasan iyo doctor cabdirasaaq maxamed maxamuud iyo dhammaanba reer cabdisamed aadan iyo reer xariir cabdi waxaana ay jecel yihiin inay halkan hambalyo uga diraan ha ka reebina yidhahdeen dhammaan shaqaalaha manhal specialty hosbital waxay hamballo u dirayaan maxamed xariir cabdi cigaal iyo waxay yidhahdeen fardows cabdisamed aadan oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa gaar ahaana hotelka hadh wanaag waxaana ay leeyihiin meherkooda guur kheyr qaba inuu eebbo horseedo ayaan ugu ducaynaynaa aamin aniguna amiin baan raacinayaa ibraahim oo bal heesta xigta haddaan soo qabto ma adigaan dhinacaaga usoo riixa amse aniga caasho halkaaga nooga wad nooga sii wad waa tahay waa heesta halkudhageedu yahay daryeel waxaa ku luqeynaya fanaanka nimcaan cabdiraxmaan
Ready.
salaam caasho heesaha jacaylka hoo sidaan oo kale ereyadoodu ay tiq yihiin ay tiq yihiin oo weliba muusigana uu degan yahay codkana uu degan yahay oo codka iyo ereyadana isku eg yihiin naftaa dabar ku xirataa kaa jeclaatay dumarkoo adigaan dugsiin iyo kaa helay daryaroo qalbi daacadoo furan ah igu deeqday huunool
walahi shabaq waan ku jiraa meel kaleba ma eegi waxaa harayba
waa tahay waad soo bandhigtaan lena wixii waxay soomaalida waxay tirahdaa intuu uurku ibuki lahaa cagtu hay daasho hadda marka intuu caloosha ku haysan lahaa waxa isaga ku jira uguraan wuu iska soo tufo banaanka usoo saaray marka fanaanka waxaan leenahay hadda dhegeystayaasheena ee mucaashiqiinta ah iyo aniga iyo caashaba heestaada hadde waa nasiibkaaga aad qabtaana waa leenahay waa tahay intaasi aan ku dhaafno fanaanka wuxuu ahaa nimcaan cabdiraxmaan warqadan haddaan soo qabto ibraahinow waxaan marka hore salaameynaa baa layidhi dhammaan wariyaasha laanta afka soomaaliga ee v o a bay yidhahdeen gaar ahaana waxaanu salaameynaa bay yidhahdeen daadiyayaasha barnaamijka iyo salaamaha ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim cashucud waad mahadsantihin waan idinka guddoona mid lamidan ah naga guddooma idinkana marka xiga bay yidhahdeen waxaanu u hambalyaynaynaa annaga oo kala joogna dalka gudihiisa iyo dibaddiisa arooska iyo aroosadda maxamed xasan maxamed oo ku magac dheer barakaad iyo xafsa ugaas mawluud ugaas cabdilaahi bay idhaahdeen arooskoodu ka dhacay degmada feerfeer ee ismaamulka soomaalida etoobiya waxaana hambalyaynaya bay yidhaahdeen maama bay yidhaahdeen aamine cabdilaahi xaaji maxamed iyo maama faadumo macalin raage iyo ugaas mawluud mawluud ugaas sheekh cabdilaahi iyo aabe macalin raage iyo dhammaan bay yidhaahdeen reer sheekh cali qoor leexshe iyo dhammaan reer cabdilaahi xaaji maxamed iyo dhammaan reer ugaas sheekh cabdilaahi axmed iyo dhammaan reer feerfeer iyo reer waxay yidhaahdeen buuro kur waa buuro kur meel kasta oo ay dunida ka joogaan bay yidhahdeen waxaan leenahay bay yidhahdeen noqda kuwii isku waaro ubad khayr qabana kala hela annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe cali kaahiye faarax iyo hooyo xaawo sheekh yuusuf iyo nuur cali kaahiye iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen caruurtiisa iyo daahir cali kaahiye iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo cusmaan cali kaahiye xaaskiisa caruurtiisa iyo maxamed cali kaahiye xaaskiisa caruurtiisa iyo cabdi cali kaahiye xaaskiisa caruurtiisa axmed cali kaahiye iyo xaaskiisa xaliimo cali kaahiye saygeeda iyo caruurteeda warsan cali kaahiye saygeeda iyo caruurtooda iyo deeqo cali kaahiye iyo saygeeda aabbo cabdi rooble cabdulaahi cabdi rooble shaafici cabdi rooble iyo xaaskiisa waxay yidhahdeen shamse cabdi rooble iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo faadumo cabdi rooble iyo saygeeda iyo caruurteeda ayaan cabdi rooble iyo caruurteeda dhammaan dadkaasna waxay tahniyad farxad la u dirayaan aabe cali siciid cabdi rooble iyo waxay yidhahdeen hooyo xabiibo cali kaahiye oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasina ducada idinka le waayo waxaan leenahay wiilkaas si allaha ka dhiga kii soo weynaada ee wanaagsanaada wax wanaagsanna dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba u qabto waataa warqadana waxaa la yiri waxaan ku salaamaynaa marka ugu horreysa caashucuud iyo daandure waa idinka guddoonay ibraahim salaaman aad uga dharagnay waata aad bay mahadsiyihiin dhegeystayaasha salaanta intaasoo qaaradood iyo bado soo dulmarinaya marka xiga bay yidhahdeen warqadan taaniyadda ah waxaa ugu horeeya oo diraya aabe cabdisalaan nuur iyo hooyo xalwo jaamac jimcaale iyo shukri cabdisalaan nuur iyo ayaan cabdisalaan nuur iyo shaafici cabdisalaan nuur iyo awoowe burhaan cabdisalaan nuur iyo awoowe injineer borow iyo blaag dhagaxle iyo salaad guurdoon bay idhaahdeen iyo xawa cabdilqaadir dhammaan asxaabtani waxay taaniyad kal iyo laab hawada u marinayaan bay yidhahdeen arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradda waa tahay waxay idhaahdeen waa sucaado cabdisalaan nuur iyo cabdiqani cali macalin arooskooda uu ka dhacay xaafadda xamar jadiid ducada waa v o baa la yiri waxaan leenahay arooskaasi ka dhacay xaafadda xamar jadiid ee degmada wardhiigle waxaan leenahay allah ka dhigo midkii loo aayo waa hagaag dhinacii heesaha ayaan markana ku noqonaynaa dabin dembi anoo lehena doodka le waa heesaan beriberi maqli jir ibraahino dabin anaa leydhige leydhige waa waa waa wadaaban dab yar shidan ibraahimno waa codka fanaankii axmed shariif killer
Yeah.
fanaanka axmed shariif filan iyo heestii dabin intaas hadanka gudubna caasha warqadda ah gacantaada ka muuqata noo soo qab warqadda ugu dambaysa dhinacayga ibraahino waa warqad hambaliyo ah waxa ay naga soo gaartay waxay yidhahdeen marka ugu horreysa assalaamu calaykum bahda v o a marka xiga waxay idhahdeen waa warqad tahaniyad aroos ah waxaana diraya bay idhahdeen hooyo faadumo dubad iyo hooyo ceeblo dubad iyo hooyo kaltuumo dubad dhammaan reer dubad axmed iyo cabdilaahi axmed oyow iyo jibriil axmed oyow dhammaan reer oyow iyo injineer borow iyo asxaab kaloo fara badan waxay tahaniyad aroos u dirayaan cabdifataax maxamed qoodaar bay idhahdeen iyo afadiisa xabiibo cabdilaahi oo arooskoodu ka dhacay waddanka kenya gaar ahaana magaalada mombasa ducada waa dhankiina bay idhahdeen waxaan leenahay rooskaasi allah ka dhigo midkii wanaagsanaada dhambaalka wuxuu naga soo gaaray axmed xasan ibraahim axmed saacid iyo cabdifataax xasan maxamed iyo waxay yidhaahdeen bashiir jilaal barrow xasan axmed xasan xasan hanad iyo waxa ay yidhaahdeen xasan abshir abtow maxamed yuusuf xasan sandheere iyo cabdiqani maxamed maxamuud toosane iyo sharmaarke cumar saciid iyo boqorka mahad isaaq warsame iyo waxay yidhahdeen maxamed xasan john waxaana ay jecel yihiin inay tahaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan cumar maxamed khaalid cumar leyka iyo waxay yidhahdeen gacladiisa naciimo maxamuud axmed oo ku aqalgalay magaalada osnabrug ee dalka jarmalka waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin aamiin ayaan aniguna leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahim oo heesta ugu dambaysa ee barnaamijka dhegeystayaashana caasha waxaan u soo qabanaynaa naf jacayl yeeshay jacaylkii baaba yeeshay miyaa nafti waa lala wareegay inta yeesho weliba meel ku xirtay
qor sagaaro ku hayaa baan dhihi jirna waxaa ku luqaynaya labada fanaan qaali ladan iyo maxamed bikey iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadka inta dhib mar kale toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale ibraahim aan ku kulmi doono dhegeystayaasha maxaa ku leedahay anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ahaa cashe ibraahim caasho cud nabadgelyo
naf naf naf naf jacaylku yeeshaan haa hayaaraysa ku yira naf naf naf naf jacaylku yeeshaan haa hayaaraysa ku yira
sidee kula yaabaa ama kaaga yaabshaa sawdigan dhex yaale qalbigii ku xidhaye sidee kula yaabaa ama kaaga yaabshaa sawdigan dhex yaale qalbigii aa qalbigii ku xidhaye
ofalahayaba leebyayuuna ka jiri ofalahayaba leebyayuuna ka jiri yoolka gurgur ma saarna yoolka gurgur ma saarna aynu raasyaglelne raasyaglelne aynu raasyaglelne raasyaglelne
naf yaqiinso inaan ahay ilmo dhabankayacdo jacayl jacayl jacayl jacayli miday ku xidhay naf yaqiinso inaan ahay ilmo dhabankayacdo jacayl jacayl jacayl jacayli miday ku xidhay
wacadkeenooyen iddiilo diilo siiyo haka yeeli kiiluma ugu yeerna sii wacan haka yeeli kiiluma ugu yeerna sii wacan
wacadkiinoo yilyidi diilo diilo siiyo haka yeelinkiiluma ugu yeerna sii wacan haka yeelinkiiluma ugu yeerna sii wacan
wacadkeenooyen iddiilo diilo siiyo
diiloyiidindilo diilo siiyo hakayeelikiiluma ugu yeer nasiib wacan hakayeelikiiluma ugu yeer nasiib wacan hakayeelikiiluma ugu yeerna si wacan hakayeelikiiluma ugu yeer nasiib wacan hakayeelikiiluma ugu yeerna si wacan hakayeelikiiluma ugu yeer nasiib wacan
naf naf naf naf jacaylku yeeshaan naf naf naf